bismi illah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal alay wasalam maanta waa maalin sabtiya bishuna waa labiyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo afar hijri waxaan ka warbixinaynaa camaliyad mujaahidiintu ay ku qaadeen dhisme ku yaala magaalada muqdisho al'aanna soconahaya afar iyo labaatan saacadood oo habeen iyo maalina ayay camaliyadaasu socotaa camaliyaddu waxay ahayd istishaadiyo iyo waxaa isugu jira iyo inqimaasiyo marka hore gaari ayaa lagu dhuftay kadibna waxaa xigay rag mujaahidiina hubaysan inay dhismahaas la wareegaan dhismahaasoo ah goob u dhow isgoyska la yidhaahdo lambar afar dhismahaas waa qalcad weyn oo lagu magacaabo utel xayaa wuxuu ahaa xarun ay murtadiintu u adeegsadaan inay kaga gabadaan mujaahidiinta ugaarsigooda sidoo kale wuxuu ahaa meel lagu qorsheeyo hagardaamooyinka looga soo horjeedo shareecada islaamka iyo mujaahidiinta waxaa kaloo halkaa lagu falanqayn jiray laguna fulin jiray ajeentayaasha cadowga oo dhanka ka ah mujaahidiinta iyo shareecada islaamka howlgalkan wuxuu ahaa mujaahidiintu miday qorsheeyeen yimidna wakti munaasaba wuxuuna bilowday xalay maqribka kadib hadda oon hadlayno afar iyo labaatan saac kadibna waa uu socdaa mujaahidiintuna ilaa intaas ayaga ayaa goobtaas gacanta ku haya dhismahaas cadowgu wuxuu isku dayey inuu mujaahidiinta ka faramoroojiyo goobta oo uu qabsado wuxuuna soo qaaday shan iyo toban weerar wax ka badan ilaahay fadligiisa mujaahidiinta ayaa u sabray jebiyeyna in badan cadowgu halkaa ciidamo fara badan ayuu kusoo ururiyey mar kastana ciidan cusub ayuu soo gelinayay goobta mid kastana waa uu jabahayey dhibasho iyo dhaawacna waa uu la tegayay cadowgu awooddii iyo tiradii uu meeshaa ku yimid ma uusan awoodin inuu jebiyo mujaahidiinta goobtaa qabsaday oo la wareegay ilaahay baa ku mahadsan khasaarada inta oo dhacan hayno afar labaatan saac kadib dhibashadu waxay ka badan tahay afartan dhaawacuna waa ilaa toddobaatameeye ilaahay baan u mahadcelinaa subxaana watacaala waxaana leenaha alxamdu lilahi aladi acaza jundah wanasara cabdah wahazaba alaxsaaba waxdah een howlgalkan weli waa socdaa wuxuu ku soo kordhana insha allahu tacaala dib ayaan ula wadaagi doonaa warbaahinta een camaliyaddan ama howlgalkan wuxuu yimid iyada oo murtadiintu gaar ahaan madaxa riddada xasan gurguurte uu u qayla dhaansaday xulufadiisa saliibiyiinta isaga oo sheegahaya inuu mujaahidiinta burburin doono oo soo afjari doono arrintaasu maanta waxay isu beddeshay in ayaga xubnahoodii ka midkaha iyo shaqaalihii dowladdaas in halkaas lagu xasuuqo laguna baaba'sho tacsi iyo geerina ayaga ay u taallo sidaasoo kale waxaa noogu hanjabay oo sheegay inuuna soo afjari doonona baabi'in doono haddaan ay mujaahidiinta kii ka horreeyo farmaajo ahaa ninkaas waa nin bilaash hayta ah waxaana la og yahay maalinta uu ka baxaaya madaxtooyada inay mujaahidiintu madaafiic ku garaacahayeen waxaan ognahay gurguurta inuu yahay axmaq doqon ah kaasoo dagaal annaga nagu cilaamiyey uusan u diyaarsanayn waxaan leenahay cadowga waxaan ognahay wax kasta oo hagardaamo ah ood u maleegeysaan shareecada islaamka iyo mujaahidiinta waxaan ognahay goob kasta ood ku maleegeysaan gacanta dheer oo mujaahidiintuna waa in soo gaari doontaa ama ha dhowaato ama ha dheeraato annaga waxaan wadanaa diin ilaahay subxaana wa tacaala uu yaboohay guul iyo nasri taasaana ku dagaalamaynaa ilaahayna wuxuu leeyahy waina jundanaa lahum alghaalibuun alla wuxuu leeyahy oo kale innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad alaa ina xisba allahi hum almuflixuun idinku waxaad u dagaalamaysaan jidka dimuqraadiyadda haddaad tihiin murtadiinta iyo diin la'aanta iyo dasaatiirta kufriga ah inaad ummadda ku socodsiisaan oo ku xukuntaan waana laydin jemin doonaa insha allahu tacaala mujaahidiinta waxaan leenahay guud ahaan ilaahay subxaana wa tacala haydin sugo gaar ahaan waxaan leenahay mujaahidiinta camaliyaddan ku jira ilaahay gomadihiinna ha sugo waaba sugaye waadna aragteen macyada ilaahay iyo guushiisa uu cadowga idinka guulsiiyey ayadoo isahayn awooddiinna ay ilaahay awooddiisa keliya tahay ha u naxariisanina cadowga baabi'iya oo jafa waxaana leenahay waxaad ku bishaaraysataan ragga idinka dambeeya oo istishaadiyiinta ah jidkay ku soo jiraan jidka ayay ku soo jiraan oo waa idin soo daba socdaan insha allahu tacala ku bishaaraysta shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay cadowgu waa jabay dhulkuna annagaa iska leh ha aqbalina waxaan diinta islaamka ahayn cadowga warkiisa ha maqlina oo ha dhegaysanina ha addeecina bal waxaad istaagtaan safka mujaahidiinta ilaa aan ka jebinno cadowga baqaayaadkiisa haray si aan xorriyad taama aan ugu naaloonno amni iyo barwaaqo liibaan adduun iyo aakharana ugu gaarno inaan kitaabkeenna ilaahay isku xukunna ku kala baxno meel kastoo ay muslimiintu joogaanna waxaan leenahay insha allahu tacaala nin kastow saddex kaalimood mid gal imaa inaad carabka ka jihaado xaqa ka caddayso imaa inaad anfaca ku bixiso jihaadka imaa inaad adinka ka jihaado sidaa haddeer abdaashaas iyo geesiyaashaas cadowga tumahayo oo kale inaad soo ducaysaan wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu